assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah maanta oo kale afariy tobanka oktoobar laba kun toddobiy toban muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya waxay u heyd maalin madow kadib qirixii weynaa ee ka dhacay isgoyska soobe wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya oo degni adag oo la xiriira la macaamilka al-shabaab u dirtay newtaayooyinka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kun dhiirigelin iyo taageerid la qaatay xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee da-dooda ka yartaa toddobiiy tobanka sano iyo shirweynihii wadatashiga qorshaha horumarinta ee gobolka banaadir magaalada muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey iyo xoogyaha guud oo soo xiray shirkaasi gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaankan wuxuu uu markaas kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi suuriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aada maqasheen oo faahfaahsana wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa digniin adag u dirtay dadka macaamilka la sameynaya dagaalamayaasha al-shabaab dhanka newtaayooyinka magaalada muqdisho ee sameeya qoraal ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaana digniintaas loogu diray shakhsiyaadkaasi qoraalka ayaana waxaa markaas warsaxafeedka ayaana u qornaa sida tan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxaa markaasi soo gaartay cabasho ka timid qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed kuwaas oo ka cabanaya in qaar ka mid a baaliran taayooyinka magaalada muqdisho iyo ay xogtoodaba ay la wadaagaan al-shabaab sida markaasi al-shabaab taas oo markaa faldambiyeed weyn ah sida qoraalka loogu yiriyey haddaba wasaaraddu waxay u gudbisay hay-adaha amniga qaranka cabashooyinka muwaadiniinta soomaaliyeed ay soo gudbiyeen si baaris markaasi loogu sameeyo dhacdooyinkaasi wasaaradda iyadoo markaasi gudanaysa waajibaadkeeda ku qeexan xeerka nowtaayooyinka waxay ruqsadda kala noqonaysaa nowtaayooyinka lagu kala markaasi lagu helo fal dambiyeed la xiriira ama liddi ku ah sharciga wasaaraddu waxay markaasi ay ku wargelinaysaa dhammaanba mas-uuliyiinta leh nowtaayooyinka dadweynaha in xogta muwaadiniintooda ay markaasi la wadaagaan al-shabaab taa oo tahay faldambiyeed weyn oo xad gudub ku ah baaliri shuruucda ah iyo dastuurka dalka falkaas oo noqonaya gacansiin markaasi la shaqeyn al-shabaab oo cadda qof kasta oo lagu helo baaliri gacansiinta al-shabaab wuxuu markaasi mutaysanayaa ciqaabta ku qeexan xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo xeerka markaasi kale ee dalka uu leeyahay wasaaraddu waxay ogeysanaysaa dhammaanba muwaadiniinta soomaaliyeed ee la kulma tacadiyo ku aadan in xogtooda markaasi lala wadaago al-shabaab ay si toosa markaasi usoo gudbiyaan cabashadooda waxaana markaas wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkana ay ka qaadi doontaa tallaabo waafaqsan oo sharciga markaasi la marsi doono qof walba oo arrintaasi mare ayaa lagu yiri war-saxaafaed ka soo baxay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena shirweynihii wadatashiga qorshaha horumarinta horumarineed ee gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho ayaa lagu soo gebagabeeyey iyadoona xoogyaha guud oo soo xiray waryahayga yuusuf cabdishire ayaa faahfaahinaya
kulanka wadatashiga qorshaha horumarineed ee gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho oo lagu ururinayay fikradaha iyo talooyinka qeybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ku aadan horumarinta shanta sano ee soo socotay magaalada muqdisho waxaana si rasmi a loo soo gebagabeeyey maanta waxaa ka qayb qaadanayay talo ururintan ururada bulshada rayidka kuwa warbaahinta hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhakhaatiir bahda waxbarashada iyo aqoon-yahano kale iyadoo xog ururintan diiradda lagu saari doono tiirarka siyaasadda loo dhan yahay ee amniga cadaaladda iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kale waxaa laga dooday dib u dhiska iyo horumarinta adeegyada bulshada agaasimaha guud ee qorsheynta iyo horumarinta dowladda hoose ee xamar cabduqaadir muxyidiin dalxa ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda aragti aruurintan dhammaan waxa laga hadlayoo dhan wax maamul gobolku hadda madaxdeeda guddoonkeeda xoogayaha guud nagala joogo waxaan qoranay wadnayna waay annaga waxaan wadno waxaa waaye qorshayn waay maadaama waxaan qorshaynayna waxaan rabnaaba waxaan ku fiicanna haddayba jiraan hadda lama sheegin wax badan ku fiicanna ha jirto meelaha hadda aan bias ka qabno waay waxaan ku fiicannahan in nolosha lagu liidaa waxbaa ku fiicantihiin sii horumarsha meelaha hadda aad xoogga saarteen oon ku liidanno oo inta badan laga sheekeeyani ayaguna inaan maqalna waa ku faraxsannahay waana dhegaysanaynaa kulankan keliya ha nooga ekaanin xafiiskana noogu imaada qayb kastoo laga hadla qaybtii qusaysa ha loo tago ha lala xiriiro talada hala siiyo marka anaga waa noodgaraysannay waan idinkaga mahadcelinaynaa aadaan usoo dhaweynayna waa mahadsantihiin qaybo ka mid a ka qaybgalayaasha kulanka ayaa dhinacooda soo jeediyey aragtiyo iyo talooyin la xidhiira horumarinta gobolka banaadir iyo caasimada muqdisho runtii dhibaato xoog badan aa lagu qabaa fasaxa dhismaha la bixinaayo hal sanaa lagu siinaa guriga intaa dhismaha ka mashquulsan tahay kii degmadaa kuu imaanaa kii laantaa kuu imaanaa waxaa kuu imaanaa gobolkiia kuu imaanaa fasaxaaga adoo haysta shamiitadiioo kuu qasanaa lagaa kala daadina ani dadka magaaladan guryaha ka dhisaan ka mid ahay social accountabilityga xaggeeda marka laga fiiriyo wadooyin badanaa la sameeyey hadda waa burbursan yihiin beekaa timid waa jartay maantayna si fiican maysa samayn kambani kaloo biyaa yimid waxbuu jaray tusaale ahaan laamigan hadda ceelqalow dadkaa dhistay maanta wuxuu maraa saamaynta u geysadeen kambaniyadii brivatka in laamiga dhan u burburay in asaga nimaan dawaab rabay maartay arrimahaas oo meediyaha iyo dowladda hoose iyo sida kharashaa la geliyey istuudiyaasha waa soo arkay waxaan kula taliyey meeshan waxaa yimaada dad badan yaa yimaada dadkaasaa idinkoo raadinina heli kartaan dad dacwaa heli kartaan dad waxaa heli kartaan oo maarata oo saraakiil dowladda baarlamaanka imaanaya dowladda hoose meeshaanaa ka kalluumaysan kartaan dadkaa wareysanaysaan iyo dadka micne iyo in la hagaajiyo wax tar leh waxna la geliyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir xiiri axmed rooble ayaa ugu dambeyn shirka soo xiray wuxuuna xusay inay hirgelin doonaan talooyinka dhexalgalka ah ee laga soo aruuriyey qeybaha kala duwan ee bulshada muddadii uu socday kulankan
laakiin intii dambe hadda ku soo gaaray oo la soo bandhigayay taladii tala ka fiican oo aan dhagaysa lahayn ka maamul ahaan ma jiro waana wax bositiifa waa wax muwaadin kasta oo aragti leh dareemayo inay wax badan magaaladan ay ka maqan yihiin baahidii waagii hore magaaladan lagu salay jiray ama lagu saleeyey iyo baahida ay maanta ay qabta isma laha hadday ahaa lahayd bobulationkii hadday ahaa lahayd magaaladiiyo kobocday haddii ay ahaa lahayd wax kastaba meel kasta ku suga
aad buu umahadsanya waryahaga yuusuf cabdishire oo warbixintaas shirweynaha watashiga qorshaha horumarineed ee gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho lagu soo gabay nagu soo koobayay warmarkaana waxaan aadaynaa warbixino kale oo ka dugan wararkeena caadiga maanta oo kale afariyo tobanka oktoobar muqdisho iyo soomaaliyaba guud ahaan waxay u ahayd maalin madow kadib qaraxii weynaa ee ka dhacay isgoyska soo bixay muqdisho kaa oo sabay dhimashada in ka badan shan boqol oo dad soomaaliyeed oo markaasi isgoyska sooba ku ganacsanaya xilliga qaraxu dhaceen waxay ahayd xilli mashquul badan oo aada markaasi jaamka magaalada muqdisho gaaran isgoyskaasina dadku laga dareemayay haddaba warbixintan soo socoto waxa uu ku eegaya waryahiga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo markaas ahayd markii qarxan uu dhacay afar sano ka hor maantana waa shan sano
darro marka ummadda soomaaliyeed ee nool ku ah in maanta ayadoo weli dadkii maalintaas naga baxay aysan beddelkoodii iyo hantidoodii aan dib loo soo noolayn inaan ilownay inaannan weli xusayn dhacdo kasta oo sidaanoo kale loo iloobana waxaa fudud inay dib u soo laabato
waxay ahayd musiibo qaran oo mahadho ku reebtay dhammaan shacabka soomaaliyeed afariyo tobanka oktoobar
walaahi mala soo koobi karo waxaa maalintaas tareen malaso tareenkeyga aad oo u kacay maalintaas waxay ugu astaysan tahay soomaaliya maalin madow oo lagu waayey dad kor u dhaafaya kun ruux marka laysu geeyo dhimasho iyo dhaawac waxay ahayd afariyo tobanka oktoobar labada kun toddobiyo tobankii wakhti ku aadan salaada casir isgoyska zoobe waxa uu ahaa mid aad u mashquul badan gawaarida oo isaga timid afarta jiho isgoyska oo gasha ama ka baxda dadka lugaynayay oo cagahooda maalayay ma tiro yarayn kuwa gawaaridii ay saarnaayeen isaga degay oo ka doorbiday inay cagahooda maalaan kadib markii ay ku daaheen cidhiirka gawaarida dadka waxay ka koobnaayeen kuwa rawaxaad ah oo dib ugu laabanayay guryahooda iyo dad ku jiray tukaamaysigooda saacadihii ugu dambeeyey maalintooda laakiin mar qura waxaa caasimadda gilgilay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa afariyo tobankii oktoobar labada kun toddobiyo tobankii maanta oo kale halkan aan taaganahay waxaa ka dhacay qarax weyn oo galaaftay nolosha kumannaan qof oo soomaaliyeed oo waddadan marayey kadib markii gaari weyn oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu halkan ku qarxay maalintaas waa maalin xusuus mudan waxaa ka soo wareegatay afar sano oo maanta laga taagan yahay qoysas badan ayaa dhibaato ka soo gaartay wixii maalintaas dhacay carruur badan ayaa ku agoontowday hanti badan ayaa ku burburtay goobihii ay waxyeelladu soo gaartay gaar ahaan goobaha dhismaha oo halkan ku yaallay guryaha iyo xarumaha ganacsiga ayaa qaarkood ka soo kabtay wixii maalintaas ku dhacay oo dibudhis lagu sameeyey qaarkoodna weli waxaa ka muuqanaya raadadka burburkii maalintaas wixii dhacay dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay marka laga soo tago gurmadka loo fidiyey markii ay dhibaatadu soo gaartay ama maalmihii koobnaa oo ay musiibadu taagnayd kadib ma helin wax daryeel aadannimo oo ku filan ilaa iyo hadda dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay qaarkood dhaawacyo culus ka soo gaaray darteed waa ay la jiifaan oo ma helin daryeel aadannimo oo ku filan ma jiro maalintan xus iyo astaan qaran oo loo sameeyey marka laga soo tago labadii sano ee ugu horraysay oo dawladda hoose ee xamar halkan hadda aan taagannahay ee isgoysta soobe ay isku soo bax kooban ku samaysay balse waxaad mooddaa in maalintan aad loo ilaabayo
waa ay xanuun badneed wixii maalintaas dhacay oo ma jirto hannaan ku filan in lagu tilmaamo daqiiqado kadib waxaa bilowday gurmad aan loo kala harin oo ka imaanayay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhimashada iyo dhaawaca lama qiyaasi karin xaddiga uu gaarsiisnaa qaraxa awgii cisbitaallada waa ay buuxdhaafiyeen waxaana daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa dad ay ku jiraan carruur iyo haween qaarkood la aqoonsan waayey heybtooda waxay ahayd musiibo tii ugu weyneed soo marta taariikhda soomaaliya ama afrika waxay ahayd musiibo saameyn ku yeelatay dhammaan qoysaska soomaaliyeed oo ma jirin qoys ka badbaaday dhibaatadaas dhacday afariyo tobankii oktoobar waxaa shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatadaas soo gaartay usoo gurmaday saaxiibo caalami ah oo dalka turkiga safka hore ugu jiray diyaarad weyn oo nooca gargaarka ahna u soo diray muqdisho iyadoo lagu daabulay dhaawacyadii ugu darnaa ee dhibaatada ka soo gaartay musiibadii afariyo tobankii oktoobar gurmadka waxaa qayb weyn ka ahaa dowladda soomaaliya oo barbar taagnaa shacabkii ku waxyeeloobay qaraxa madaxda dalka ayaa ku deeqay dhiig kadib booqasho ay ku tageen qaar ka mid a cisbitaallada oo ay buuxdhaafiyeen dadkii ku waxyeeloobay wixii maalintaas dhacay dadka weli waa ay xasuusanayaan wixii maalintaas dhacay oo sinaba maskaxdood ugama go'in musiibadii afariyo tobankii oktoobar magacii anigoo ah magaceygani maca cabdulaahi xasan oo maxaa la dhahaayey maalinta oo afar iyo tobanka oktoobar aad iyo aad waa maalin aad loogu xumaado aniga markaas arday jaamcadeeda ahay jaamcaddan joogkeeda dhiganaaye wallaahi dareenkeyga maalintaas waxaab laigaaga celcelinaya si aan caadi ahayn bikoos meeshaana b l ka raaci jire iskooska soo bahaa iskooska soo baha waxaa ligaaga celcelinaya maalintaas gabar ah walaashay saaxiibtee insaaf cabdisaciid la dhaho waxay ii celcelis maalinta si aan caadi ahayn anigana iskooski qarxi ka dhici rabaaba waxaa ugu soo cararaya maxaa kaa kale maxaa la dhahaye qarxi markuu dhacay waxaa la simaaya iskooskan oo hoteelkan shaamo hotel shaamo dareenkeyga wallaahi maalinta saa naqday aniga dhan shoog aa qaaday wallaahi waxa dhacay dhan dhegihii dhan wanaga dhegihii dhan dhegaheyga dhan waxay naqdeen wax oo waa fahmi waay waxaa la fahmi waay qarax waxaas waa ka weynaa qarax ma la dhihi karo maalintaas seedi aad waxaa u dareeme wallaahi mala soo koobi karo waxaa maalintaas dareen mala soo dareenkeyga aad oo u kacay maalintaas
qofkaas ama markaasi gobjoogahaas oo ka hadlayay iyo warbixintii ka horreysay wareegaha cabdiwaxiid cabdulaahi daahir uu ku eegayay shan sano ayaa hadda laga joogaa markii qaraxii weynaa ee isgoyska sooba uu ka dhacay oo dad badan oo soomaaliyeed markaas ay ku naf waayeen madax kala duwan iyo dad guud ahaanba soomaalida ayaana si weyn markaasi uga iskugu gurimaday weli waanu kusii soconaynah qodobada warka aad kusoo maqasheen ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa markaas waxa uu xalay kulan dhiirigelinaya taageerad bah la qaatay xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee da-dooda ka yartahay toddoba-iyo tobanka sano kuwaas oo guulo taariikhi ah kasoo hoyay tartanka sakaafasoon lagu magacaabo ra-isulwasaaraha ayaa ku ammaanay ciyaartooyda kooxda macalinkooda iyo mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta guusha ay kasoo hoyeen magaca ay usoo hoyeen magaca soomaaliyeed oo ku tilmaamay inay tahay mid dhaxaalgala wuxa uu markaas wasaaraha dhalinyarada u sheegay in soomaaliya oo dhan ay dhinacoodu soo eegayaan ciyaarta kama dambeystaa isagoo u ballan qaaday abaalmarin weyn oo ay ku farxaan haddii ay kusoo guuleystaan iyo haddii markaasi aysan koobka soo qaadinba kubadda cagta da-yarta soomaaliya ayaa ciyaarta finalka waxay iskaga hor imaan doonaan kooxda south suudan mataleysa wadanka south suudan maalinta sabtida ah ayaynu soo aadan waxaana labada kooxaba ay usoo baxeen tartanka afcon ee laba kun saddexiy labaatan ka dhici doona dalka algeria markaana haddii aan eegno gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa dalka austria gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa magaalada viene kula kulmay dhigiisa dalka austria welfreg sobak dhika lagu magacaabo kulanka labada mas-uul ayaa looga hadlayay mataaneynta labada baarlamaan ee soomaaliya iyo astoria iyadoona labada guddoon ay muhiimad gaara ay siiyeen sidii shaqaalaha iyo xildhibaanada golaha shacabkaba ay u helaayeen aqoon kororsi si aqoontooda iyo markaas sayadooda kor loogu qaado sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa dowladda austria uga mahadceliyay soo dhaweynta isagoo yofdigiisa waxaana markaas uu dhigiisa dalkaasi sidoo kale kala hadlay saameynta abaarta ee ka jirta gobolada dalka iyo dagaalada lagula jiro al-shabaab ee dalka socda gudoomiyaha baarlamaanka suuriya ayaa dhankiisa ballan qaaday in markaas dowladda suuriya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidii markaasi kaalintooda ay ugu geysan lahaayeen gurmadka dadka ay saameeyeen abaaraha kuruftay gobolada dalka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa gabagabada kulanka sheegay in dagaalada lagu jiro al-shabaab ay guulo waaweyn ka gaartay dowladda soomaaliya islamarkaana loo baahan yahay in si buuxda loo taageero shacabka is abaabulay iyo si guudba si guud ahaanba dadka loogu xoreynayo al-shabaab warkiis waxnimana waa naga taagtala socotay raadiha dalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaay warkankiisa intaa kulmi doona nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel